muddooyinkii in dambeeyay weliba dareeray kulamo iyo weeldhadaayeen walgorodka ganacsatada iyo aqoon-yahanada kujeeda gobolka geda iyoona ku aransadayeen sidii riidlanka dhisilay buundooyinka baardheere iyo buurdhoobe ee gobolka sayti waliba magaalada muqdisho ee caasimada dalka laka goboday kulanka bandhiga daraasaadka buundooyinka iyo daafurka qaraan aruurinta mashruuca riidan dhisowka buundooyinka gobolka geda walibana kulanka ku qeyb galay odayaalka dhaqanka aqoon-yahano ganacsata iyo marti sharaf kala antiuse dareeri kulanka waliba laha ka bandhigay daraasaad farsama waxaana ku midee guddiga iyo martidii ku qeyb galay iyo weyba ka dheeradana muhiimadiiyo ujeedka lagu leeyay kulanku markaad soo bandhigteen buundooyinka intay cimrigeedu tahay baan idhi lixdan sanaad sheegteen lixdan sana ana ya soo saas ma ahay lixdan sana anaa ka wey aniga maxamuuda sanadkaan soo socday lixdan iyo saddex buu iiyi hadda lixdan iyo labaan ku fadhiyaa meesha cimrigaas xoogaa waxaan ka jeclaan lahay cimri ka dheer dhaqaale la-aan ma jirto dhaqaale waa helaynaa soomaali baan dhaqaale ka helaynaa soomaalida dibaddaan dhaqaale ka helaynaa geela iyaga iyo xoolaha iyagaan dhaqaale ka helaynaa haddii aad micnaha aad fiiriseen dhaqaaluhu waa yar yahay dhaqaala la-aan ma jirto dhaqaale waan helaynaa guddiyayadaa noo shaqayn doona ama heer dibadeed ha jiganin ama heer soomaaliya ha noqdeen uma waxaan u mahad celinayaa guddiga noo soo qabanqaabiyey xafladdan quruxda badan oo maslaxadda khayriga looga hadlayo waxaan kaloo mahad u celinayaa salaadiinta iyo culimada iyo odayaasha ka soo qayb galay oo ay ka mid yihiin martida nooga timid deegaanka dhib u ka jiray iyo qurbo joogta ayaguna nagala soo qayb galay kulankan aad bay u mahadsan yihiin alxamdulilah wuu ku guuleystay boqolkiiba sagaashan iyo sagaal meel fiican ayuu marinayaa taana waxaa caddayn u ah inay maanta jiraan injineero noo dhisay doon haddeer shaqaynaysa oo feeriya sidoo kale soo bandhigada daraasada tan ee hadda aad daawateen iyo daraasado badan oo kale dadaaladaas oo kale iyaduna waxaa barbar socday midaynta dadaalada gudaha oo runtii aad qeyb weyn ka ahaydeen idinku sidii loo midayn lahaa beesha sida ay wax wada qabsan lahayd ee musiibadii dhacday ee buundooyinkii ka burburiyey ay maaragtay markaa ay u dhisan lahaayeen guddiga waxaa kaloo isku howla iyaduna uu aad kaga shaqaynayay runtii dadaaladaas oo idinku aad u xil saarateen in uu mideeyo ilaa hadeerna sidaan sheegnay boqol kiiba sagaashan meel fiican ayay maraysaa oo waa la midiyey meeshaan waxaa ku muuqato isku tashi isku tashiga meesha ka muuqato farsamuu rabaa hadal waa naga soo dhammaaday waxqabad baa la rabaa in loo gudbo waxaa loo baahan yahay waxa meeshaan ku qoran isku tashi rabbi hoostaga hayay weeye ilaahay bay nimankan u tala saarteen
walaalii haddana sukaana keenana waxaan leenahay shukran waa mahadsantihiin baan leenahay sida hadda annaga nala tusay oo hadda ama nolo akhriyey aqoon-yahanada injineerada ay noo akhriyeen waa suuro aad u qurux badan madaxweynaha waa la garnacsanayaa madaxweyne buundooyinka dumay waa buundooyin qaran weeye guddi qaran in loo saaraan ka firaynay looma saarin gurmad looma samaynin inaad tagtaan sugaynay madaxweynew arrinta ayada madaxweynaha ummadda soomaaliyeed baa tahay soomaali oo dhan baa yaad u dhaaratay laba milyan afar milyan oo qofaa webiga ka shishaysa oo soomaali ah oo buundooyinka isticmaalaya waxaan rabnaa arrintaa inaad culays saarto madaxweynehu arrinta buundooyinka gobolka geda ee go-ay sanad kadib inaan hadda ka wada hadlayno sax maaha
buundooyinka gobolka gedo qof waliba oo beesha sida ah meel kasta uu joogo iyo xitaa dadka inala degan waa arrin ay cid walba ku baraarugsan tahay keliya uun waxa ay rabto waxaa weeye nin walbow kaalinta kaaga aadan kaga dhaqaaq weeye